زمجري زمجري زمجري أيها الأسد قد حق الجهاد واسألي واسألي واسألي واسألي غير جيش الحق لا يجلو الوغاد بالسيوف نمحق الكفار والحتوف منية الأبرار نمحق الكفار والحتوف منية الأبرار المنايا كالعطايا فامضي للجنات لا تخشى المنون فالمنايا كالعطايا فامضي للجنات لا تخشى المنون لنه لنه لنه لنه نحن أشبال الغزاة الفاتحين بالجهاد الجهاد الجهاد بالجهاد سوف تعلو راية النصر المبين
شيخ تمالك سنه لم ينفجر كالطفل من خوف العقاب بكاء واخو امور عاش في سرائها فتغيرت فتوقعت ضراء الاسد تزأر في الحديد ولم ترى في السجن ضرغاما بكى استجداء واتى الاسير يجر ثقل حديده اسد يجرجر حيه رقطاء عضت بساقيه القيود فلم ينؤ ومشت بهيكله السنون فناء مجدنا رام بالأسياف صرحا من جلال نصرنا نصرنا نصرنا نصرنا لن يلوح النصر إلا بالنضال اقدموا عصبة الأشبال واصنعوا عزة الأبطال halyeeyadii islaamka ee ka soo baxay afrika duruusta lama ilaawaanka ahna u dhigay gumaystihii saliibiga waxaa ka mid ahaa libaaxii saxaaraha ee cumar almukhtaar magaciisa oo dhammaystiran waa cumar binu mukhtaar binu cumar wuxuu sannadkii kun laba boqol toddobaatan iyo sagaalkii hijriga ku dhashay waqooyiga dalka libiya gaar ahaan tuulada jansuur ee saaran badda mediteraneyanka wuxuu ka dhashay qabiilada manfa ee asal ahaan ka soo jeeda quraysh gaar ahaan jufada cadnaan aabbihiis wuxuu dhintay isagoo u socda gudashada xajka ayna la socoto xaaskiisa ahna hooyada cumar mukhtaar caaisha bintu muxaarib cumar wuxuu ku soo koray agoonnimo wuxuu ku biiray macadkii jaqbuubi halkaas uu wax ku baranaya muddo siddeed sana ah wuxuuna ku bartay culumta shareecada gaar ahaan xadiidka iyo tafsiirka yaraantiisa wuxuu ku barbaaray saxaaraha adag ee liibiya ilaa uu noqday geesi faaris ah wuxuu aad ugu saamoobay fikirka cilmiga iyo jihaadka xarakadii sanuusiga ee xilligaas ka jirta liibiya cumaralmukhtaar yaraantiisa ayaa laga dareemayay sifada hogaamiyenimada wuxuuna aad u soo jiitay hogaamiyeyaasha iyo mashaa'ikhda xarakada sanuusiyada sheekhii dacwada ee xarakada sanuusiga moxamed almahdi al sanuusi ayaa go'aansaday in ciidan iyo ducaad gurmad ah u diro bartamaha afrika gaar ahaan waddanka jaad si ay uga barbardagaalamaan walaalahooda mujaahidiintaha ee xilligaas la dagaalamayay saliibiyiinta faransiiska wuxuuna diray rag uu ka mid ahaa cumar almukhtaar kun saddex boqol labaatan iyo saddexdii hijriga cumar wuxuu ku laabtay dalka liibiya wuxuuna noqday ninka ugu sarreeya mucaskaraadka xarakada sanuusiga sannadkii kun saddex boqol labaatan iyo lixdii hijriga wuxuu ka qayb galay dagaalkii cuslaa ee sanuusiyiinta iyo ingiriiska ku dhex maray xuduudda dalka masar iyo liibiya toddobadii bishii shawaal ee sannadkii kun saddex boqol labaatan iyo sagaalkii hijriga oo ku beegneed labaatan iyo sagaalkii bishii setembar kun sagaal boqol kow iyo tobankii miilaadiga dowladda saliibiyadda talyaaniga ayaa ku dhawaaqday dagaal ka dhan ah khilaafadii cuhmaaniyiinta waxayna soo weerartay waddanka muslimka ah ee liibiya oo markaasi hoos tegi jiray cuhmaaniyiinta maraakiibtii dagaalka ee gaaladii talyaaniga ayaa u dhaqaaqay waddanka liibiya waxaana saarnaa soddon iyo sagaal kun oo askari oo ku qalabaysnaa kun baabuur lix kun oo faras iyo madaafiicda goobta halka ciidankii cuhmaaniyiinta ee ku sugnaa magaalooyinka taraabulis iyo banqaazi ay ahaayeen shan kun oo keliya saddex maalin kadib labadii bishii oktoobar maraakiibtan waxay duqaymo ku bilaabeen magaalooyinka ku teedsan xeebaha dalka liibiya oo ay ku jiraan taraabulis iyo banqaazi taasina waxay keentay in cumar almukhtaar uu tago magaalada zaawiyatul qusuur wuxuuna halkaasi ka aasaasay dhaqdhaqaaq jihaadi ah oo ka dhan ah saliibiyiintii talyaaniga isla sannadkii kun saddex boqol labaatan iyo sagaalkii hijriga cumar al mukhtaar wuxuu ka qayb qaatay dagaalkii caanka baxay ee salaawi oo ka dhacay bariga magaalada banghaazi kaas oo ay ciidankii talyaaniga ee ka qayb galay gaarayeen lix kun oo askari halka ciidankii muslimiintu ahaayeen kun iyo laba boqol gaalada waxaa dagaalkaasi looga dilay kun iyo shan boqol oo askari halka dhanka muslimiintu ay ka shahiideen shan boqol oo haliyey wixii ka dembeeyey markii uu dhacay heshiiskii dhagarta ahaa ee luusan oo sannadkii kun saddex boqol iyo soddonkii hijiriga lagu gaaray waddanka switzerlan una dhexeeyey isbahaysigii saliibiyiinta ee xilligaas iyo dowladdii calmaaniga ee turkiga islamarkaana lagu tirtirayay raadadkii khilaafadii cusmaaniyiinta laguna soo koobayay xuduudda turkiga ayaa keentay in waddanka liibiya ay isaga baxaan dadkii turkida ahaa ee halkaas geysay khilaafada cumar al mukhtaar waxaa xilligaasi loo doortay inuu hogaamiyo golaha sare ee howlgallada jihaadiga iyo dhaqdhaqaaqyadii ka jiray liibiya wuxuuna maamulay dagaalladii ugu adkaa taariikhda liibiya kuwaas oo afka ciidda loogu daray saliibiyiintii soo duulayaasha ahaa ee talyaaniga dagaalada khasaaraha ugu badan lagu gaarsiiyey saliibiyiintu waxay ahaayeen weeraro isdabajoog ah oo ku dhufoo ka dhaqaaq ah kuwaas oo si ba'an loogu naafeeyey soo duulayaasha dowladda talyaaniga waxay bilowday in ay su'aalo iska weydiiso cidda uu yahay halyeegan ciidankooda sida ba'an u gumaaday magaca cumar al mukhtaar ayaa noqday mid in badan laga hadalhayo xafiisyada magaalada rooma ayna soo qaataan wargeysyadii xilliga ugu caansanaa waddanka talyaaniga afar xukuumadood ayaa u dhacday jabka iyo khasaaraha isdabajoogga ah ee ciidankooda ka soo gaaray waddanka liibiya ilaa cumar mukhtaar uu noqday mid ay ku qarwaan dadka talyaaniga taasina waxay keentay in benito mussolini madaxweynihii dalka talyaaniga oo isaga isku xilsaaro soo afjaridda mujaahidiintii uu hogaaminayay cumar al mukhtaar kaas oo dhulka la galay sumcaddii talyaaniga oo marka qaaradda yurub la jooga noqotay mid lagu maadaysto madaxweynahan faashiista ah wuxuu go'aansaday inuu dalka liibiya u diro gaal dagaal ooge ah oo lagu magacaabi jiray rodolfo garitsiani oo darajada ciidanka ka haystay marshal kaa oo markii dambe noqday taliyaha ciidamada talyaaniga ee qaaradda afrika mujrimkan markuu cagta dhigay liibiya wuxuu bilaabay howlgallo isirsifayn ah wuxuu geystay xasuuq aan horey looga diiwaangelin taariikhda waddanka liibiya tallaabadii ugu horraysay uu qaado waxay ahayd in uu derbi silig ah kii ugu dheeraa caalamka ay xilligaasi ku teedo xuduudda u dhexaysa masar iyo liibiya kaas oo gaaraya ilaa iyo saddex kun oo kilomitir ujeedkuna wuxuu ahaa inuu hor istaag ku sameeyo gurmadkii mujaahidiinta uga imanayay waddanka masar qorshihiisa labaad wuxuu ka dhigay in mujaahidiinta iyo shacabkooda uu iska hor keeno markii ay ku fashilmeen ayuu bilaabay in qabaa'ilkii ku hareeraysnaa buuraleydii ay mujaahidiintu saldhigyada ka samaysteen uu si qasab ah uga barakiciyo tuulooyinkooda wuxuuna dhammaantood ku xiray xabsi aad u ballaaran oo wakhtigaasi lagu sheegay xabsigii adduunka ugu weynaa dictor cali moxamed salaabi qoraaga kitaabka cumarul mukhtaar xayaatun cadiim ah ayaa sheegay in xabsigan mar kaliya lagu xiray dad ka badan siddeetan kun oo isugu jiray rag dumar iyo carruur intaba markii si horena loogu tala galay in lagu xidho keliya toban kun oo ruux xabsigan waxaa sidoo kale la keenay xoolihii ay dhaqan jireen dadka cidhiiriga tacdiibka nolol xumada nadaafaddarrida iyo cudurro ku dhex faafay xabsiga ayaa keenay in dadku ay si ba'an u dhammaadaan ilaa markii dambe ay dhinteen lixdan iyo shan kun oo qof waxaana soo haray shan iyo toban kun gertsiani wuxuu amray in ciidankiisu ay kufsadaan gabdhihii muslimiinta ee magaalada kufra ee koonfurta liibiya isagoo ku andacoonaya in halkaasi ay tageen ciidamo uu watay cumar al mukhtaar kadibna saliibiyiintu waxay bilaabeen inay duqeeyaan magaalada waxayna ku garaaceen ku dhowaad haltan oo bambaanooyin ah dadka daada ah waxaa laga xidhi jiray gacmaha iyo lugaha kadibna waxaa la saari jiray diyaarado ku duulaya joog sare oo afar boqoloo mitir ah halkaas ayaana laga soo tuuri jiray
قد أخذوا شيخا ومعه خمسة عشر شيخ آخر ثم أركبوهم في طائرة وصعدوا بهم إلى مسافة أربعمائة متر waxay qabteen nin waayeel ah iyo shan iyo toban oday oo la socotay kadib waxay saareen diyaarad oo hawada gashay masaafo dhan afar boqol oo mitir kadibna dadkii ayay halhal u soo tuureen kuwaasi oo ku soo daadanaya magaalooyinkooda iyadoo dadkoodii ay u jeedaan qofku wuxuu soo dhacayaa isagoo burburay mid walba markay soo tuurayeen waxay ku odhanayeen u yeerta nebigeena moxamed salaallahu calayhi wasallam ee carabta ah ee jihaadka idin faray gacanteenna ha idinka badbaadiye وكانوا حينما يلقون واحدا منهم يقول الجند الإيطالي يقولون بلغتهم قولوا لمحمد نبيكم العربي الذي فرض عليكم الجهاد أن يأتي يخلصكم من أيدينا markii ay arkeen gaalada in mujaahidiintu aysan isdhiibayn isla markaana ay dagaalka sii wadayaan ayay bilaabeen afduubka carruurta yaryar waxay sidoo kale xoog ku qaadanayeen carruurta la nuujinayo ee ku jira dhabta hooyooyinkooda kuwaas oo la geynayo faatikaanka si markay weynaadaan u noqdaan gaalo saliibiyiin ah mar kalena lagu soo celiyo waddankooda liibiya si iyagoo saliibiyiin ah u gumaadaan aabbayaashood iyo hooyooyinkooda mid ka mid a askartii talyaaniga ee xilligaasi ayaa sheegay in dadka iyagoo nool ay dab qabadsiin jireen ficiladaas guracanna ay qayb ka ahaayeen baadariyaasha kaatooliga ee la socday ciidanka talyaaniga cumar almukhtaar wuxuu sii waday jihaadkiisa ka dhanka ah saliibiyiinta soo duulayaasha ah wuxuuna isaga kala gooshi jiray saxaraha kulul halkaas oo uu kamaa-in ugu dhigi jiray gaalada si uu liibiya uga dhigo qubuuraha talyaaniga dagaalkii buu markaasi waday oo wuxuu sameeyey markaasi shanna alqaaraati walqaaraat laqana jenaraalaat alxamla waalixtilaali duruusan laa tunsaa duulaamo istabajooga oo raggii loo soo egmaday weerarka iyo ixtilaalka waddankaas ee jenaraaladii nasaarada ayuu u dhigay cashar aanay taariikhdu iloobin ilaa saacaddan hadlayno iloobina doonin ilaa ilaahay adduunyada u tashado fii funuuni alxarbi alislaamiy alasiil xarbu alkarri waalfarri almacruuf cinda alcarab ma taqaanaa xuruubta caanka lagu yaqaana islaamka xarbigii karriya farriga marka laga itaa roon yahay rogaal celinta faraha badan marna ku duul ku dhufoo ka dhaqaaq ku soo noqo caawa mir ku soo carrow ku soo kallah waxaa maanta dawakhiye weeyaan nimanka gaaladan maraykanka la dawakhay weeyaan taasoo kale ayuu isticmaalay waxaa cumar mukhtaar
maalin maalmaha ka mid ah saliibiyiinta talyaaniga ayaa kamiin u dhigay ciidamo uu hogaaminayay cumar almukhtaar intii uu dagaalku socday gaaladu waxay dhaawaceen faraskii hogaamiyahan taasina waxay sahashay in gacanta lagu dhigo waxaana loo geeyey gaalkii garadsiani ahaa isagoo ka hadlaya kulankan ayuu gaalkani ku sheegay buuggiisa barqatulhaadi ah in uu weydiiyey sababta uu sidan oo dhan ula dagaalay talyaaniga wuxuuna cumar ku jawaabay in dagaalka uu qayb ka yahay waajibaadka ay farayso diintiisa wuxuu sidoo kale weydiiyey hadafkiisa ugu weyn wuxuuna ku jawaabay in gaalada uu ka saaro dalkiisa markii uu su'aalaha weydiinayay uu yidhi bal ka warran hamadaad isdhiibi lahayd ciidamadaada odhan lahayd hubka dhiga labaatan sanada la dagaalamaysay waa kan ayuu yidhi innanaa laa nastaslim abada naxnu namuutu aw nantasir anigu weligiis ma dhiibna buu yidhi ama waanu dhiman oo ilaahay ajashiisaanu la kulmiyo shahaado ama waanu guulaysan wax nooga dhexeeyaa ma jiraan buu yidhi marka isagoo gacanta ka jaban baa la keenay oo dhaawacan oo weliba le haddaan iminka farahiina ka baxo hadda waxaan diyaaru ahay inu dagaalka idinku soo celiyo taa jaban idinkula dagaalamo buu yidhi marka dabeedna waxaa lagu xukumay in la dilo weliba halkan xadhig laga sudho manshaqa la yidhaahdo oo la deldelo geesigii halyeyga ahaa oo maraya cimrigiisu shan iyo toddobaatan jir baa lagu deldelay waxaanu leenahay caashi xamiidan wamaata shahiidan rajaa'an lahu min allah أن يكون سيد الشهداء في هذا العصر كما هو الشيخ المجاهدين بأسرهم في هذا الزمان حن إلهي نكاس وحو نولادي نولو لغو أماني بو نولا وحانو دنتيسان اللوغ رجينينا الشهادة geeri markaa shahaada ayuu dhintay waxaana lagu rajaynay inuu shahaadada casrigan uu noqdo markaasi sayidkoodii siduu u noqday imaamkoodii ragga mujaahidiinta caalamka maanta ay isaga uga dhimbiil qaadanayaan samanka aynu joogno asadu sahraa الذي يفترس الصليبيين في وسط الصحراء افريقيا شيخ تمالك سنه لم ينفجر كالطفل من خوف العقاب بكاء واخو امور عاش في سرائها فتغيرت فتوقعت ضراء الاسد تزأر في الحديد ولم ترى في السجن ضرغاما بكى استجداء واتى الاسير يجر ثقل حديده اسد يجرجر حيه رقطاء عضت بساقيه القيود فلم ينؤ ومشت بهيكله السنون فناء مجدنا رام بالأسياف صرحا من جلال نصرنا نصرنا نصرنا نصرنا لن يلوح النصر إلا بالنضال قدموا عصبة الأشبال واصنعوا عزة الأبطال عصبة الأشبال واصنعوا عزة الأبطال هيا هبوا لا تهابوا عزمكم كالنار في وجه الطغاة هيا هبوا لا تهابوا عزمكم كالنار في وجه الطغاة أيهبكم لا تهابوا عزمكم كالنار في وجه الطغاة أيهبوا لا تهابوا عزمكم كالنار في وجه الطغاة